الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات مساaqaad kitaabkiisii waayey bal inta aan kitaabka aan casharka bilaabin meelihii xali inoogu dambeeyey hadalkii ibnu cabaasi qaala waqaala ibnu cabaasin huwa alxaqlu wa huwa bilisan اlansaar almuxaqala kolley macnihiisa waan sheegay lakiin waa laga yaaba dee aakhirkiina inay ahayd oo dadka qaar aanay damiirkan iyo halku u laabmayo sheegin walow aan markii sheegay adigu aan laqbeeyey damiirkan uu ibnu cabaas huwa alxaqludan hadalkiisa waxaa horeeyey xadiidkan uu soo naqliyay ala an yamnaxa axadukum akhaahu arda khayru lahu min an yaakuda calayha kada wa kada bishayin macluumna kolley waa axad aruwaad baa laba yime kada wa kadadii bay adigu bayaanun uba tahay markaa qowlkiisan huwa alxaql in an yaakuda calayha kada wa kada ujro inuu ku qaato weeye waxay caddaynun u tahay bal akhdigan ama qaadashadan wax la qaadanayaa siduu dhacayo oo markaa wuxuu uga jeedaa un markaa ana kira alardi bishayin mucayan huwa alxaql muxaaqalana ansaar baa tidhaa xaqlna waa la yidhaaye dhulkii oo la kireeyo oo shay markaa mucayana lagu kireeyaa waa xaqligan ama se muxaaqalo kaaya ansaari kaba cabirayeen oo markaa huwa damiirku waa akhdigan dhulkii ama kiradan dee ay akhdigan uu yidhi an yaakuda calayha kada wa kada akhdigaas baaba ah dee muxaaqaladan oo ah dhulkii oo lagu kireeyo shay macluuma ayaa macnihiisu yahay ama xaqli ama mukhaalada muxaaqalada ansaari ay ka cabiriyeen kitaab lmusaaqaati bab lmusaaqaati walmucaamalati bijuzءin min athamari wazarci bal musaaqaadkii kitaab lmusaaqaat baa inoo yaala kolleyna horan usoo sheegnay oo markay kutubtaa roonroon tahay kitaabka taxdiidkiisu waxaaba yidhaahaan dee waa muslim laakiin abwaabtan farcigee aada u badan ee dee taas baa iyada shuraaxdii ay laba yimaadeen walow dabacaadkii hore kitaabka oo kale dee axaadiisa ay wada socotona xataa baabkaa weyne kitaabkaa weyne aanu muuqan iminkana ayn musaaqaadka waan arki doonaa waa casharka caawa uun kolleyna kitaabka guud wuxuu aha kitaabulbeec oo beec baynu ku dhex jirnay iminkana aan ku dhex jiri doonaa uun ilaa mala faraidan kaba gaadhayno beec iyo qaybihiisii weeye ee musaaqaadkii waa qayb kaba midoo sooba dhex gasho malaa dee iyadoo laguma kaaftoomo haddaanay muslim aanay ahayn laftigiisii baabulmusaaqaatuna waa baab dee kolley kitaabulbeec kuba dhex jira uun oo dee taas ayaaba malaa mudnayde bal musaaqaadku lafdigu waxa uu yahay dee mufaacala weeye asalkiisuna ama halka laga soo qaatayna waa asaqi oo waraabintii ah marka asalkeeda hore asaqigaas waa dee dhirtii oo la waraabiyo si dee ay loo dhowro oo iyadii aanay u engegin waxna ay ugaba baxaan taas baa asalku ahaa markii dambe curfi ahaan waxaa loo isticmaalay lafdigan musaaqaat waxaa loo isticmaalay shaqadii dhirta lagaba qabanayey ama waraabin ha noqoto ama waxii kale oo dee dhirtaasi ugu baahna uun si dee midho fiican ay ugaba soo baxaan hadday tahay iyada waraabintii qodideedii ama dee loo hagaajinaya biyihii midhaha goynteedii ta'biirkaynu soo marnay waxyaalahaas oo dhan ee lagu hagaajinayo hamaradii iyadoo ruuxan ka shaqaynayaana wax markaa wixii soo baxayay ka mida un uu qaadanayo maha ujro kaliya waxyaalo kale la siinayo marka waa mucaamalo lagula mucaamaloonaya shaksigii dee isagoo dhirta kaba shaqaynaya midhaha bixisa wixii ka soo baxayay ee namaheeda iyo ziyaadadeeda aha wax ka mida oo lagu heshiiyo uu qaato bal taas buu baabkeedi yahay marka almucaamala bijusi min athamar wazarc musaaqaadkii un bay tafsiir u noqonaysaa musaaqaadkii iyo walmucaamalati mucaamaladii cid aan dee waxa weeyaan shaqaynaysa lagula mucaamaloonaya bijusin wax iyo qeyb ama nis ha noqoto ama wax ka yar ama wax ka badan kolba wixii lagu heshiiyey oo min athamari midhihii baxayay iyo wa zarci zarcigii kaba mida wixii kaba soo baxayay taas buu baabiyey marka adigu waa musaaqaadkii iyo musaaracadii labadiiba meesha way inoogu iman walow musaaracada iyo mukhaabaradii aynu dee casharadii ka ka horeeyey aan kuba soo marray lakiin halkanna way ku jiraan wuxuu yihi markaa muslim xadaثna أحmed بن xmbali وزhayr بن xrbi wlfd لزhayri qala xadaثna yaحyى whuwa الqطan عan cubayd الlahi أnahu qaala أخbaranii naafiع عan بn cmara ana rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslm bal sanadku waxay la tahay dee nin inaga qarsoomay ma jiro axmed ibnu xambal baana imaamkii weyna baana inooguba sugan halkan inooguba sugan bale waa sheekada muslim dee wax badan cilmi badan ka naqliya laakiin kitaabka sen zuhayriya ay ugu badayeen uguma badna axaadiistiisa waxaa laga yaabaa kitaabka guud ahaana in sodomeeye ka badnaa nin axmed leeyahay dee zuhayrse waaba ninka labaad ee marka la eego xagga sheekhada muslim werinta in abi shayba abubakar unbaa ka badan xagga tirada kun waa ka badan yahay meelood intuu kitaabka kaba yimaado ama riwaayuu ku leeyahay abubakar unbaa kaba badan haddaba laftiga soo socda zuhayr baa le laakiin yaxyi ka wada wariyeen marka wuxuu yihi ibnu cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulkii ilaahay caamala waa la mucaamalooday oo ahla khaybara reer khaybar wuxuu dee kula heshiiyey iyagoo iyagu dhulkii ka shaqaynaya bishadri maa kii barhkii yakhruju baxaya minaa iyada ka soo baxaya waa khaybar waa simaarteedii iyo zaraceedii oo min samarin waa mint waa bayaan ee oo ah kaasi samar waa midhihii oo waa dee midhihiina wuxuu noqonayaa timirtii iyo balcinabkii timir baana meeshan uba badnaa ee waa timir ah aw zarcin ama zarciya sadeheedii iyo wixii kale laguba beeranayay taa barhkii ayuu kula mucaamalooday si ugula mucaamaloodayna riwaayaadka dambe aynoo caddayn doono wax macnaa waxa weeye khaybar waan garana waa meel kollay madiina waqooyigeeda kuba taalay oo waqtigaasna yahuud baa deganaa waanay beeran jireenoo dhul ziraaciya oo dee ay markaa timir badanna ka bixi jirtay zarac kalena lahaabay ahayd sunnadii toddobaad madaxeedii iyagoo dee qeyb dhan oo yahuuddii markaa halkaa deganid ama raggii wax abaabulaya kuwii reer bani nadiire madiinaka laga soo rarayba ay ahaayeen oo iyaguna dagaalkii axzaab iyo nimankii dadka soo kiciyey soo abaabulay carabba ay ahaayeen xoolahoodna kuma bixinaya rasuulka ilaahay markii xudaybiya ay dhacday unbuu u baxay ayaaman baa buu joogay madiina inta yarayda qaran lagu maqnaayo buu joogay khaswadii qaran markaasuu deeta u baxay oo iyadana sanadii toddobaad madaxeedii baa la qabtay laga qaalib noqday dee kollay dagaalku suu dhacay iyo wixii kuba tacalluqsan kutubu siyar weeye haddaba markaas baa rasuulka ilaahiyay kula heshiiyey uu ku daayay gacmahoodii markaasaa inay dhulkii ka shaqeeyaan hadhowna wixii soo baxayay dee iyaguna qeyb ay yeeshaan muslimiintuna ay qeyb yeelato taas baa heshiisku ahaa riwaayaadkuna way noo sii caddayn doonaan dambe وxadaثnي عalي بن xujri الsacdiي qال xadaثna عalي whuwa بن msiri qال أخbarna عubayd الlahi عan naafiع عan بn cmra أnahu qaala أcضىa rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم acdaa waa siiyeyo rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم khaybra khaybr wuxuu ku siiyey oo uu ku daayey gacmahoodii buu kuba daayey bishadri maa kii barhkii yakhruju soo baxaya iyada ka soo baxaya oo min samarin midho ah timirtii aw zarcin ama zarcasa shaciirkii oo kale heedii ay beeran jireen fa kaana wuxua rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yucdii mid siiyo aswaajahu haweenkiisa kula sanatin sanad kastaba mi-ata wasqin toban awrar ama dee mee boqol baan u jeedaa wasqi ayuu siinayay tamaaniina mi-adii baan ka bedelaynaa tamaaniina siddeetan wasqan wasqi wasqigu waa saddex dee lixdan saac si aynu soo mar mee saddex boqoloo saac si aynu soo maray mee lixdan saac baan u jeedaa oo dee ama say kaba cadbarayan waa ximlu baciirina waa neefkeeri inuu qaado oo min tamrin timir ah iyo wa cishriina wasqan labaatan wasqi oo min shaciirin heed ah anaa boqol dumarkiisii daahirka xadiidkan haddaan eegnana bal dee san waxaabay tahay inuu dee intan isku siinayo u qaybinayey eyna midhi mar bay sanadii go-ayaan shaciirkiina waa markaas markaa markay xaqdigii iyo nasiibkii ay muslimiintu lahayn ay yimaadaan oo meeshaas walow deedkii xuday ka yimi xudaybiya ay dee xaadireen dagaalkan oo ilaahay subxaana watacaala ducmo uu siiyey uu ahaayo iyagii loo qeybiyey haddana gacmihii baa lagu daayey qolada intii dadku ay heleen mooye qeybtii khumuska ahaydna meeshay ku jirtoona waa intii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley iyo nafaqadii cumaashiisa iyo wixii isaga kuba iman iyo waxyaalaha loo dhigayeyna meeshay kuba jireen haddaba boqol wasqi oo waxaa imanaya ah ayuu dumarkiisa siin jiray macnaa waa dee sanadii oo dhan wixii ay kuba intifaaci lahaayeen taas buu waxa weeyaan u dhigi jiro siddeetan wasqina timir bay ahayd labaatan wasqina shaciir bay ahayd xadiidkun siduu imaam nawowiye ay leeyihiin culimadna uu kaba soo naqinayo wuxuu faa'iideynayaaba dhulka dee caddaanka ah ee zaraca laga beerto iyo dhulkan ay timirtu ay kuba yaaleen inay dee dhulka timirtu ku yaaleen ay kaba badnayd oo timirtiina siddeetan wasqi kanna waa markaa dee waabay intaa rubuceed baabay noqonaysay oo shaciirkii oo markaa dhulkii caddaaya ama aan adigu zarac uun loo isticmaalayay inuu kaba yaraa dhulka kale ee simaartu ay kaba baxaysay ayaabaa lafdigu ina tusaya haddaba intaasuu siinayey macna waxaana siduu qurdubi yidhaaho uu xadiidku daliil u yahayba ruuxu hadduu dhigto wixii uu baahnaa waa kaydsaday wuxuu u baahan yahay oo dee xaajaadkiisa xaajo imika joogtaba maya waa xaajaadkiisa mutawaqaca uu filanayo inay timaado hadduu wuxu sii dhigto taasi inaanay tawakulkii dhaawac ahayn oonay dee say bacd almutasahida ay kuba tegeen waxa weeyaan aanay dhaawac ahayn oonay bal nuqsaaminahayn rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sayid almutawakiliin ayaa tan laba imanayay falama waliya cumaru kalay riwaaya ibnu xibaan iyo abu da-uud iyana daahirku waxa weeye si waxay mid kastaaba helaysay laakiin mid kastaaba inay intan heshaa malaa dee aada bay u badnaanaysay be falamaa waliya cumaru cumar markii uu tawaliyey ayuu qasama ujeeddadu khaliifadii uu noqday ama amiir almu'miniin ayuu qasama qaybiyey khaybara khaybar qaybiyey khayara aswaaja nabiyi sala allahu calayh wasalam san baa nusqooyinkii muslim dhacday iyadoo wax caadifiya aanay laba soconi daahirku wuxuu ahaa nay lamaada jawaabteediina waa tan oo qasama markaa way dhammaysatay lamaadu wixii ay u baahnayd marka qasamadan jawaabtii lamaada ayaanu ku cadfan yahay hadalkani wuu raacaya daahirku wuxuu ahaa ama khayara ama wakhayara ama fakhayara iyo bal bukhaari waxyaalo taa ku dhow baa dhacay emakasa baa nusqooyinkii dhacdo bal markaa bedel ahaan baaba ka dhigana markii uu cumar tawaliyey ayuu khaybar qaybiyey ama cadifkii baan soo qadaranaynaayo wakhayara markaasaa wuxuu dooransiiyey aswaaja nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay haweenkiisii an yuqdica inuu gooyo lahuna iyaga alarda dhulka iyo walmaa biyaha aw yadmana lahuna amase inuu u damaan qaadu isu laazimiyo alawsaaqa awsaaqdii ay heli jireen kula caamin sanad kastaba macnuhuna waxa weeye markii de way noo dambaysaa kollay yaani aada ba u bastisnaaninba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee iyaga sii markii iyaguna taa kaba dalbeen buusan caqdi kula galay shuruud kula galay oo way ka shaqaynayeen marka waktigii ay midhuhu go-ayeen la gaadhana rasuulka ilaahay intii hore intaan laba dirin cabdullaahi bnu rawaaxuu dirayey oo soo qiyaasa bal waxaa dhirtaa kaba imanaya isagoo khibrataa u lahaa markuu soo qiyaasay iyagaa lagu daynayey ee la qadare la yidhaha intaasoo wasqibaa waxaan kaba go-aya waa loo iyag iyo dhirtii waa faraa loo faraha looga qaadaya hadday doonayaan sii cuneen hadday doonaan waxay doonaan sii sameeyeen laakiin waxaa laga yaqaanay intaa kharsiga uu ku dhacay barhkii inay bixiyaan san baana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee inta mooye dadkii ayaa loo qaybinayay markaas khaasatan sihaamta kulaha halkaas baa loo qaybinayay wixii qayb ahaanoo nawaa-ibtii rasuulka ilaah iyo wixii kuba imanayay iyo wixii ufuda u imanayay waxyaalihii kuba soo degayana ee qeybtoodiibaa iyada rasuulka ilaahay uu sarfinayayba bal taas bay ahayd rasuulka ilaahayna cahdi mudlaqa muusin ee markay iyagu weydiiseen siday noo soo socota ee intii annana waanu doonaan idinku daynaynaa buu yidhi oo uu kuba sugay waa muddadii cahdiga markan taa kuba fasirinay noo dambaysa abubakarna waktigiisii waxba ismay bedelin ee cumar waktigiisii isagoo ay iyagu kollay tacadina xaggooda kaba yimi rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa horeba muddadan dee muddo mudlaqa oo laazima muu siine waa kaa yidhi intii aan doonaan idinkuba sugaynaa waktigii wafaaqiyana rasuulka ilaahay ku dardaarmay in dee mushrikiinta laga saaro jaziirada carbeed laga saaro taas rasuulka ilaahay baa kuba dardaarmay in laga saaro taa jaziirada carbeed oo iyaguna jaziiradii dee waaba xijaaz bay kuba yaaleen iyagu halkaa ay deganaayeen muurahaasaa keenay inuu cumar iyagii saaro markuu saaray dadkii dee dhulkan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dad baa lahaa waanuu uba qaybiye dadkii ayaa dee iyagu qaybahoodii bay qaateen ee isaga nin kastaa dhulkiisii dee intii sahmigiisii buu qaatay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aswaajtiisii halkan dee nafaqada kama heli jirayna iyagu waa qeybtii khumuskii oo kale may ahayn milkisiin la milkisiinayey noocii fay kale bay ahayd sida kii bendir iyo kaleo iqdaacani waa iqdaac istiklaaliya inay ku intifaacaan oo dee ay irtifaaq ahaan ama ay wax ka cunaan mooyaane maaha inay raqabada yeelanayeen oo iyagu taa yeelanayeen waa nooc waqfi oo kale ay ahayd ba iyaga jaanibkaas rasuulka ilaahay fayiisiiyo qismigiisii uu ahaa haddaba iyagu markaa ayuu dooransiiyey muxuu dooransiiyeyna inuu bal waana intii dee ay heli jireen qadarkeed bay noqonee dhulkii uu gooyoy dhul qaataan iyagu siday doonaan markaa uga shaqayseen ciday u dhiibanayaan waana isagu taa wuxuu iyagii muu odhan aan dhulkii markaaba idiin gooya dhulkan goyntuna tamliik maahay waa istiqlaal baan idhi oo way dee ku adagtayba inay iyagu ka shaqeeyaan ay halkaa tagaan naga aamusiya waxa weeyaan de wuxuu kaba furayn iyaga siyaanata lahum taas laakiin haddana khiyaarkii buu siiyey iyo inuu isagu u damaan qaado intii wasiya waktigii rasuulka heli jireen inuu siiyo labadaasuu dooran siiyey markaasay fakhtalafna way iskhilaafeen maxay isku khilaafeen waa fii qabuuli hada takhyiir takhyiirkan aqbalkiisa macnaa waxaan inay laba shay buu dooran siiyey waa dhul iyo biyo waa iyagoo la siiyo in dee adigu dhulkii wax kaba mid ah u baahan shaqo iyaguna ay tawalideen bal markaa ciday u dhiibanayaan haba noqotee taas aanay lahayna simaar markaas iyo wax la siiyo sanadii markay wax soo go-aan iyona waxaan iska daayaanoo awsaaqdii ay qaadan jireen waqtigii rasuulka ilaahay loo keenu isagu ula isu laasimiyo u damaan qaado tiba isku khilaafeenoo waaba tan fa minhuna iyaga waxaa kaba mid ahaa man ikhtaara ku doortay alarda walmaa lafdigan man muraacaadkii weeye ikhtaarat haddii la yidhaha halkana sax bay ahaan layd doortay dhulkii iyo in waxa weeyaan biyo oo macnaa barhkood waxay yidhahaan dhulkaan qaadanaynaa qaba intaasoo dee intii wax uga badani qadcada ay qaateen ay ugaba timaado wa minhuna waxa iyaga kaba mid ahaa man ikhtaara alawsaaqa kula caam waa hawl badan bay taasi keenaysaaye sanad kastaba inay awsaaqdii helaan qadarkii ay waktigii rasuulka ilaahi heli jireen heedda iyo timirta ay ka heli jireen ay helaan kuwa doortayna ka mid bay ahayn fa kaanat caayishatu caaisha waxay ahayd iyo wa xafsatu minman ikhtaarat alarda walmaa iyagu dhulkii iyo biyahay doorteen oo dee in la siiyo qidco tamliik ahaan maahay waa istiqlaal ahaan iyo intifaac ahaan ina kollay nafaqaday helayeenoo waa kuwan helaye bal taa la siiyo taas bay doorteen bal xadiidka duruqdiisu waa xadiid keliya baabku duruqdiisan horta iska raacinaynaa si aan bal wixii axkaamta ahayd khaasatan musaaraca iyo musaaqaad oo ta ugu ahamsan ah aan u yar eegno waxadaثna bnu numayrin qaala xadaثana abi qaala xadaثana cubayd llahi qaala xadaثanii naaficu can cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam caamala wuxuu la mucaamalooday oo uu heshiis kula galay ahla khaybara reer khaybar bishadri maa kii nuskii iyo barhkii kharaja minhaa ka soo baxa iyada oo min zarcin zarca aw hamarin ama midho ah waqtasa faacilka iqtasa iyo iyadana kelimaadka dambe walam yadkur wa qaala walam yadkur intuba waa alfaado inoo dambeeya oo faacilkoodii ama dee damiir yahay damiirkaasna wuxuu u wada laamayaa un waa ibnu numayr cabdullaahi ibnu numayr waayo markii hore cali bnu musir baa xadiidka cubaydullaahi kaba warinayey imika isagaa cubaydullaahi xadiidkii ka warinaya xadiidkii horena waan soo aragnay lafdigiisii marka wixii ay ku kala dunaayeen buu sheekhu inoo sheegayaayoo wuxuu yidhi horta waqtasa wuxuu raad raacay alxadiida xadiidkii oo ujeeddadu marka la eego ibnu numayr xadiidkan ibnu musiraynu kaba soo baxnay can cubaydillaahi buu dabagalay oo dee waa isaguna siyaaqaasoo kaluu leeyahy xadiidkiibuu umuuraha intan ay ku kala duwan yihin mooye wixii kale waa ku waafaqsanay isagii buu kii buu dee raad raacay dabagalay oo uu siibu kuba wariyey binaxwi xadiidi caliy ibni musirin walam yadkur laakiin muu sheegin iqtasa faacilkeedii ibnu numayr baan ka dhignay walam yadkur isagu riwaayadiisa kumuu sheegin ibnu numayr fakanat caaishatu waxafsatu miman ikhtaarat alarda walma jumladaasi kumay jirin riwaayada marka la eego ibnu numayr wa qaala waxaanuu yidhi khayara aswaaja الnabiya salى اllahu عalayh wasalam an yuqdica lahuna alarda wuxuu dooransiiyey cumar inuu u gooyo aswaajtii rasuulka ilaahay dee dhulkii walam yadkur alma lafdigan alma muu sheegin ibnu numayro riwaayadiisa kumay sugnayn bal xadiidka kaa horaa markaa wax kaga yar taamsanaa ama riwaayada hore macnuhuse waa mid keliya وxadثnي abu الظاhر qال xadثnا cبd للh بن وهب qال أخبرnي أsامة بن زaيد الlayثي عن ناaفع عن عبد للh بن عمر qال أنه qاaل oo imikayga عubayd للhi بن cمر ma joogo snadkan kuma sugna laakiin bedelkiisii waxa yimi أsامة بن زaيد الlayثي oo ناaفiع kaba warinaya qaala markaa iبن cمر ba wuxuu hi lama اftتixat khaybaru markii khaybar la furtay ayay sa'alat yahuudu rasuulka ilaahay doonayba inuu saaro iyagii ayay yahuudi weydiisatay rasuulallahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay an yuqirahum inuu sugo fiiha ay fii khaybara khaybar uu ku sugu ku daayo gacmahooda calaa an shardi yacmaluu wa calaa an yacmaluu wa calaa shardi an yacmaluu inay camal falaan shardinteed iyagii ay ka shaqeeyaan weeye oo macnaha beerihii yaa garanaya dhulkii eh dhirtii ay ka shaqeeyaan beeraan adigu ay gooyaan wixii oo ay loo qaban lahaa ee qaradku ahaa midhahan inay ku hagaagaan ama ay ku ziyaadaan ama taas oo kale ay ku baxaanuun inay laba yimaadaan markaasna calaa nisfi ma kii barhkii shadrina waa nisfi un waa kharaja minhaa iyada ka soo baxa oo min asamari samar iyo wa zarci zarci ah macnaha heshiisku wuxuu ahaa rasuulka ilaahayna iyaga uu kula shuruutamay kula caqditamay weliba isagoo yidhi intanu doonaan ida ku sugaynaa si ay noo soo socda iyagii baa ka shaqaynaya shaqadii iyagii baa tawaliaya dee kol haddii dhulkii dhulkaa ilaahay iyo dee dhulka muslimiinta uu noqday oo iyagii dee markaas naywaaba kan in sulxi haba ahaatee intii kale cunwa ayay ahayd wixii oo dee dagaal baa lagagaba qaaday iyaguna dadkaa dhibta badan ahaa dee laba saarayeyba waxay noqotay markaas dhulkii dhirtii ma laha shaqadii bay leeyihiin markaa wixii ka soo baxayey bay iyagu kala barh qaadan muslimiintuna kala barh bay yeelanayaan taas baa heshiisku ku dhacay haddaba markay taa weydiisteen ayuu faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi uqirakum fiiha waan idinku sugayaa waa khaybarba calى dalika waa shardigan iyo cahdigan imika maa shaynaa intan doono lafdibaaba hama qarakum lah inta ilaahay idinku daayo ayaan idinku dayn oo macno uu yahay ma haddee imika cahdi laazima oo abadiya maaha arrintu ee intii aanu doono iyadoo shaqadana inaga dhexaysa musaaqaadkaasi nagaba dhexeeyo ayaan idinku daynaynaa waanu joojin karnaa waanu idinkaba saari karnaa taas weeye uqirakum fiiha calى dalika ma shi'na riwaayada muwada bahayd uqirakum ma aqarakum اllah imaamkuna wuxuu culimada kaba soo naqlinayaa in dalikadan ama uu laamayay ilaa muddat اlcahd cahdiga muddadiiso macnuhu uu yahay waxaan idin makansiinaynaa inaad deganaataan khaybar intii aanu doono marka haddaan doonana waan idinkaba saaraynaa rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa wuxuu niyeysnaaba calaa ikhraaji اlkufaari min jaziirati اlcarab oo laba diinood jaziirat اlcarab kuma kulmayaan buu yidhi markaa inuu ka saaro markii dambena aakhira cumrihi waaba ku dardaarmay waa waxyaalihii uu ku dardaarmay bay ahayd oo in lagaba saaro oo waxa weya laba diinood aanay ku baaqi noqon jaziirada carabeed aanay kuba baaqi noqon bal taas baa waxa weeye kollay xadiidkan inta badan culimadu musaqaadku waa inay muddadiisu macluum tahay bay yidhaahaan muddoodeesan oo kale aan macluum ahayn kuma tagaan daahiriyada wixii aan ahayn oo kale laakiin bukhaari oo kale xadiidka intuu tarjamo u dhigtay hadduu rab alardi uu yidhaho ninkii dhulka lahaa yidhaaho waxaan kugu sugayaa waa caamilkii intii aan doono oo taa ay ku tacaamulaan waa u soconaysaa buu yidhahyo waa isagoo xadiidkan iyo eegaya wuxuu keenayo haddii ay xataa muddadu majhuul tahay dee musaqaadkii waa ansaxaya uma saaqa eeg usamat bn zayd laysi waa kaxeeyo alxadiida binaxwi xadiid ibni numayr ibni musir can cubaydillahi ibni numayr iyo ibni musir xadiidkii cubaydullaahi kaba warinayo naafic kaba warinayay isagoo kale kii oo kale ayuu halkiibu daba maray iyagiina oo markaasoo dee sidoodii unbuu laba yimi wazaada fiihi wuxuu ku ziyaadiyey isagu wa kaana samaru midhuhu waxayan markay go-aan yuqsamu mid la qaybiyo cala sumaani waa nasiibyadii sihaamtii iyo qoriyadiibaa lagu qaybinayay minisba khaybara khaybar qeybteeda ama barhkeeda waa barhkan muslimiintu ay leeyihiin oo fa ya'khudu markaasay qaadanaya uu qaadanaya rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam alkhumusa khumuskii waclamu anama qanitum shayin faana khumusahu lilahi da waa taas baa ayuu ku qaybinayo markuu khumuska saara dee isaguna maa qaadanayne masaariftii uu khumusku lahaa ayuu markuu sahmigiisii kaba qaato ayuu inta kale kuba bixinaye bal taas buu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo dadkii mustaxiqiintooda khumuskii siinaya ayuu saas bal waxa weeyaan u qaybinaya faana markaa khumuskii intan xadiidka qeybtan yari waxaa macnaheedu yahay siduu saaxibu takmilat lmufhim uu yidhaaho dhulka khaybar markii la furtay waxaa loo qeybiyey dadkii kaanimiinta ahaa horta macnaa sida loogu qeybiyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee intii kala timi xudaybiye way joogeen oo way yimaadeen iyagiibaa qeybtii lagu qeybiyey oo dhulkiibaa sahmi sahmi inta lagaba dhigay ayaa lagu qaybiyey marka mid kasta oo dadkii iyagu joogay dagaalkaasba sahmi macluum uu yeeshay waa sahmi macluuma marka iyadoo sahmi macluuma mid kastaa leeyahay ayaa haddana dee iyagii jihaad baabay ku jiraan madiinana way degayiin cid shaqaalooy haystaan ma jirto hawlihii u qabatee wixii haddana isku jira ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadkiina way ogolaayeen oo mid markaa lahaa anuu qeybtaydan doonaya imakaan qaadanayaa may jirin ayuu kula mucaamalooday musaaqaadkan reer khaybar markaasaa maxay noqotay tamartii meeshaa ka soo baxaysay badhna inay yahuudi yeelato badhna rasuulka ilaahay baa loo keenayay oo markaa rasuulka ilaahay loo keeno sida imanka xadiidka inooguma sugan ayuu calaa asxaabi sihaam waa dadkii sahmiyada lahaa ayuu u qaybinayay waxaanu ka qaadiyay khumuskii libayt ilmaal oo dee sida hana'imta kaleba xukunkeedu yahay khumuskii buu qaadayay oo dee iyadana dadkii mustaxiqiintaha ilaahay yidhi sidaa suuratu anfaal inooguma sugan waclamu anama qanitum shayin faana lilahi khumusahu iyo intii raacsanayd ayuu rasuulkii ilaahay siinayay macnuhuna markaa waa taasoo dadkii kaanimiinta ahaa walow ay sihaam lahaayeen markii dambena waa tii uu cumar kaba dhaqaaqu sihaamtoodii ay qaateen nin kastaa intii uu sahmi lahaa ay qaateen markaa hore sihaamtoodii macluum haba ahaato waa qaybiye rasuulkii ilaahaye laakiin iyagii baa lagu daayey nimankii markii horeba meesha deganaa gacmahoodii laguma daayey wixii ka soo baxayeyna dee waa la wada lahaa waxa weeyaan khumuskii baa ku jiro marka laga saaray intii kale dadkii qaanimiintii baa lahaa qaanimiintiina markaa maaha dee wuxuu u qaybinaya nin kastaa sahmigiisu intuu ahaa ayuu markaa siinayuu ka siinayay timaartii iyo wixii yimi kaba siinayay dee khumuskan kalena waa tan oo dadkii mustaxiqiinta ahaa qaybtii rasuulka ilaahay iyo dee intan fana lilahi khumusa dee khumuskan ina waxa weeyaan iyada iyagana dee rasuulka ilahi masaalixdaas guud iyabuu kuba bixinayay taas baa macnuu yahay wakaana samaru yuqsamu cala sumani min nisfi khaybara fayakudu rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam alkhumusa وxadثna بن رمح bal xadiiثan sii raacinaya ama duruqda qaala أخbarana layث عan محamed بn cabdالرحمن عan نaafiع عan cabdاللahi بn cmر عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وasلم bal محamed بn cabdالرحman baa halkan inoogu sugan kolley محamed بn cabdالرحman abوlأswad markaa nowfali oo taasoo ama yatimu curwa la odhanayana horeynu usoo maro dee ninkii maaha ninkaasi hadiyo goor curwo iyagu wax kaba warinaya waa nin axaadiis badan ninkan halkan uu muslim kaga sugan yahay horta meel kale kagama sugna layt ibnu sacaad baa ka wariya oo malaa cid kaloo layt aan ahayn oo ka warinaysa lama hayo naaficna uu ka wariya ay soo naqliyaanba inuu malaa nusqo axaadiis waxoogaayoo qoran oo naafic oo yidhaahana axaadiis dee mustaqiima yahay inuu naafic ka wariyo moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu hanaj baa la yidhaha hanaj hayn iyo nuun iyo jiin moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu hanaj mala asalkiisu reer madiinaha markii dambe masar buu degay waa atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa xafn xajar maqbuul buu kaba dhigaa walow dee imaam axmed oo kale muqaarib alxadiid kaba cabiro abu xaatim oo nin weliba meelahan ku ad adagi saalix alxadiid kaba cabiro la odhan karo dee taas waa kaba sarreeya muslimna waa kan wax kaba wariyey bal waxaan leenahay waa ninkan lays wax ka warinayo isaguna naafic ka warinaya magacan leh waa ninkan moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu kanaj oo barhkoodna ibnu yaziid ibnu kanaj ay kaba dhigaan xadiidkuna waa kan keliya waana axaadiida dee baabkan kuba tacalluqsanayd aynu hayno duruqdiisii mid kaba mida bal ninkaa weeye wuxu uhi ibnu cumar can rasuulillaahi sala allahu alay wasalam isagoo rasuulka ilaahay kaba warin annahu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dafaca wuxuu u dhiibay ilaa yahuudi khaybara khaybar yahuudeedii nakla khaybara wa ardaha timirtii khaybar iyo dhulkeedii iyadna zaracu kaba baxayey ayuu ku daayay gacmahoodii calaa an yactamiluuha min amwaalihim wa calaa shardi an yactamiluuhaa inay shaqeeyaan oo iyada dhexdeeda min amwaalihim xoolahooda xaggood ay kuba shaqeeyaan oo dee waa se caqdiga musaaqaad ku yahay laba hawlood bay kala leeyihin ninkii dhirta lahaa iyo ama dee dhirta lahaa iyo ninkii kaba shaqaynaya kol haddii waxay ku shuraakadayiin ama ay helayaan uu yahay samarta soo baxaysa oo waa ziyaadada halkan kaba imanaysa wax kaba mid ah mida shaqadii buu leeyahay midna raqabadii buu leeyahay marka yactamiluhaana lafdigan ictamala sida saaxib alqaamuus baa waa ictamala camila binafsihi weeye macnaa inay iyagu ka shaqeeyaan oo gacmahooda kagaba shaqeeyaan oo iyagaa shaqadii tawaliyayay kaba shaqaynaya weeyaan oo isagaa soo naqliyay ictamala macnaa camila binafsihi in laba odhanayo inay kaba shaqeeyaan marka halkan siduu sharaxaba inoogu sugan arrinkani waxa weeye tan calaa an yactamiluha waa ruuxan isagu caamil almusaaqaad wadiifadiisii bay caddayn u tahay oo wixii midhahani ay ku hagaagayeen eeg midhahana ay ku ziyaadayeen waana waxyaalahan soo noqnoqonaya intaa musaaqaadku socdana joogaya markaa musaaqaadkii joogsadana khalaas meesha kaba baxayeen baaqinimo dambuu sii baaqinay aan aan lahayn waa waraabintii la waraabinayey saaqiyadii oo loo hagaajiyo iyo meelihii dee biyo ay loo qabanay talqiixii oo kale iyadoo dee waxa weeyaan xashiishkii iyo wixii iyo waxyaalihii dhibaya ee zaraca dhib ku keenayay meeshii laga saafi yeelo midhihii goynteedii iyo ilaalinteedii waxyaalaha caynkaasee intan shaqadeedu joogtada way socdaan hadhowna maaha wax ruuxa usii hadhayo usii joogaya waa shaqada ruuxan caamil almusaaqaat laakiin waxaan dee iyagu taa ka baxsan ee shaygan xafidkiisa guud waa shaygan dhirtan iyo waxaan ilaalin guud u ah se dee gidaarkii lagu soo wareejinaya ma haddii xayd loo samaynayo ceelka qoditaankiisii ceelkii loo qodayo o kale biyaha usoo jeexitaankiisi iyo waxyaalaha caynkaasa ee waxay noqonaysaa malik alardi ayaa wixii yeelanaya haddaba tani maxay tahay calaa an yactamiluha min amwaalihim iyagiiba dee waxa weeye waa wadiifadii ama wixii wadiifo ahaayee saarna caamil almusaaqaata waa wixii simaartan iyo hagaageeda iyo ziyaadadeeda iyo goynteeda iyo waxaa shaqadeeda ayaa isaga shaqadiisu ay tahay taas baanuu qaybtii ku yeelanaya kan kalena wixii dee si guud waxaanuu ilaalinayay hadhayayna shaqadani markay tagtana meeshii wax hadhaya ah oo ku baaqi noqonaya isagay markaas saaran tahayba bal taas baa calaa yactamiluha min amwaalihim walirasuulillah macnaa taas buu kula hesheeyey oo ugu dhiibay inay iyagu taa kaba shaqeeyaanoo weli rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahina uu sugnaado shadru samarihaa midhaheedii qeyb kaba mida uu sugnaado waxadaanii moxamed ibnu raaficin waaba dariiqii noogu dambeeyey waisxaaq ibnu mansuurin walafdu libni raaficin qaala xadaanaa cabdurazaqi qaala akhbarana ibnu jurayjin qaala xadaanii muusa bnu cuqbata can naaficin can ibni cumara ana cumara bna alkhadaabi cumar ibn اlkhadaab ajlaa uu saaray raray weeye اليهuud يهوudiya والنaصاaرى min أrض الحijaaزi dhulkii xijaaز buu ka saaray yahuudiya نaصاarى rasuulka ilaahay amarkiisuu kaga saaray rasuulka ilaahay baa faray oo kusii dardaarima markuu wafaadayey inuu akhriju mri mushrikiina min jaziirati اlcarabi markaa wuxuu xaggiisa isagu kalaba yimi may ahayn uu saaray weeye ficilkana ajla kolley hulaaثi iyo rubaaci labada waa loo isticmaalaaye haddii la idhaha jala yajlu macnaa waa jala can beladihi waddankiisiibuu kaba qaxay weeye oo kaba tegey haddii la yidhaha ajlaahuna walow kaa xataa naftiisa mutacadi loo isticmaali karo ajlaahuna bmacnaa akhrajahu weeye uu saaro markaa lafdiga markuu ficilku hulaasi yahay jala oo kale yajlu wasfigiisa ma ismigii faacil muxuu noqonayaa jaalin sida qaadin iyo raamin oo kale jala yajlu fahuwa jaalin waa mid baxay oo waddankiisii kaba baxay kaa marka jamaaco la sheegayo maxaa la yidhaha aljaaliya ayay noqonaysaa aljaaliya oo waa dadkii iyagu jamaacada ahaa ee waddankoodii kaba baxay taas baa macnuuha markii dambe iyadoy taasi ahayd baa waktiyadaa dambe waxaaba loo isticmaalay wadiifadii ama wixii jizyada dadka caynkaasa lagaba qaadayeyna kol jaariyay kaba cabireen oo dee bal matalan jaariya kaba cabireene laakiin lafdigan aljaaliya waana lafdigan imikaba loo isticmaalo dadkan aan meel aan meeshoodii ahayn dee waa kan jaaliyada taa la yidhaha waa lafdigu markan eegno jaalidna waxaan leenahay waa dee mufradkii iyo ismigii faacil sida qaadin jamaacadiina aljaaliya la odhanaya dee aljawaalina bal markaasoo waa jamaacada dee iyagu waddankoodii kaba tegey meel kale degay oo kale kol baana markii dambe dadka haddii ahlu dima ahaa guud loo isticmaalay jaariyo in jizyadii laga qaadiyay jaaliya u isticmaaleen lafdiga u isticmaaleen bal waa kan lafdigu waana lafdigan ilahay makan aljaaliya walaa lafdigan dee loola isticmaalayo dadkan haddaba in cumar ajla alyahuuda wاnnasaara min ardi اlxijaaz arrintuna dee yahuud khaybar waa markii hore madiina waa laga saaray khaybarna uu kaba saaray ard alxijaazna kolley xijaaz dee in ay dabdiyaan weeyaanoo bilaadda ay tihaamo odhan jireenee dhinacan gubanka ahayd ama xeebta ahayd iyo bilaadda ay najdi odhan jireene dhulkaa taaga ahayd in udhaxaysay ayay xijaaz kaba cabirayeenoo kolley ay xadeeyaan ay dabdiyaan intaasaa xijaaz la odhanayay lafdiguna maaha dee xajiya waxaa kamu iman walow dee markaasi bilaadii ay sooba gelayaan xajiya kamu iman oo waayo magacani waa magac ka horreeya qabla alislaamba xijaazi waa min alxaj wuxuu kale hor manci kale dhex jooga ama dee xad uu yahay najdi dhulkaa la odhanayay dhulkan iyagu hooseeye dee xeebta kusoo dhaweetay ama la odhanayay intii udhexaysay xijaaz odhanayeen haddaba wuxuu ka saaray taas oo walow lafdiga malaa xadiidku jaziirat alcarab ahaa laakiin dee iyaga horta xijaaz baa malaha qaradkii uu ahaayo xijaaz buu kaba saaray cumar khaybar baana kaba mid ahaa dadkii deganaa weeye waana kula doodeenoo bal markaa uu doonayay inuu saaro ee asbaabo way keeneenoo rasuulka ilaahay arrinkiisan waana kan ku yidhi nuqirikum dee waxa weeyaan uqirikum markaa maa shi'naa oo kale ama waxaan idinku sugaynaa fiiha calaa dalika maa shi'naa iyadoo ay tacaddi la yimaadeen waa jirto ibnu cumar oo tegey khaybar tegay oo xoolihiisii uu lahaa iyo dee inaysihaanta dadkii iyaguna wax ku lahaa buu ahaa ee halkaa tegey malaa aqal korkiina habeen hurday ka soo tuureen aqalkiio markaasay lugihiisoo kale iyo halka nafsilka ayaa kala baxo dee berigii dambaba dhawarku ku soconayay way laabmeen oo kale iyo oo kolley waa asbaabihii soo dedejisay ahayd ninkii madaxdoodaabaa cumar se bukhaari kuma sugan yidhi sayid cumarow iyadoo dee muxamed oo siduu ka cabira ama rasuulka ilaahay ama abulqasim sun uu nagu sugu nagu daayey adugu seed nooga saaraysaa cumarow deetuu ku yidhi miyaad ilowday cadowgii ilaaho markii uu lahaa adiga kugu lahaa rasuulka ilaahay kayfa bik waxa wey idaa ukrijta min khaybara tacduu bika qaluusuka leyla bacda leyl ka waran bal haddii khaybar lagaa saaro qaluus waa qaalinta xoog galaho taasoo geeli rawaaxishi ay raaxilaadkaagan habeen bacda leyla hadee adigoo guuraya ay kula ordayaan oo deetu yihi kanat husaynata min abilqasim waa iska kaftamaya abilqasim kaftankiisay ahayd ayuu yihi markaasoo tii markaasoo adigu bal markaa dee umuurahaasaa jiray oo dee saaridii iyo amarka dardaaranka rasuulka ilaahay wa ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay lama dahara calaa khaybar markuu khaybar ka qaalib noqday araada wuxuu doonay ikhraaj alyahuudi minha yahuudi inuu kaba saaro وكانت الأرض dhulkuna waxay xiin ظhira عalayha markii laga qaalib noqday ee dee ظahara عalayha calaadan ay kaba dambayso macnaa halabo weeyaane ee maha muuqashadii ee markii iyada looga qaalib noqday ee la qabsaday dhulku wuxuu ahaa lilahi walirasuuli walilmuslimiina oo khaasatan waa intii cadwada lagu qabto dee xusuubta malaha intoodii badnayd ba ahayd in waxa weeyaan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muslimiintii baa yeeshay faaraada wuxuu doonay ikhraaj alyahuudi minha fasa'alat alyahuudu yahuud baa waxay weydiisteen rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam an yuqirahum inuu ku sugo biha ay bikhaybara khaybar ku sugo calىa an yakfuu waa shardigan oo calىa shardi an yakfuu inay kaafiyaan oo dadka muslimiinta camalaha shaqadeeda ay ka kaafiyaan kafaahu yakfih kale laba mafcuul bay qaataayoo ee mafcuulkii labaad uu iska go-an yahay ama kii horaa buu noqonoo calىa an yakfu lmuslimiina camalaha inay muslimiinta shaqadii dee looga baahnaayne waxaan shaqay u baahan yihin iyagoo ay ka kaafiyaan ka shaqeeyaan hadhowna wixii soo baxaya la wada yeesho walahum nisfu thamari iyaguna ay yeeshaan yahuudi midhaha barhkood faqaala lahum rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nuqirukum waana idin sugaynaa biha khaybar calaa dalika waa shardiga maa shi'na inta aanu doonno faqaruu biha markaasay ku sugnaadeen xataa ajalahum cumaru ilaa uu cumar u raray oo u saaray ilaa taymaa tayma kollay taymaa jaziiratulcarab bay kaba mid tahay waxa weeyaan waa iyadoo dee xijaaj dhulkiisii ayay baabu kaba saaree waa adigu markaa waa jaziiratulcarab iyagoo ariixo ariixo sheekhu wuxuu leeyahay waa laba qaryoo la yaqaane laakiin taymaana malaa dee xeebtaanay ku taalay dariiqaa shaam loo maro markaa dee waadulquraya dhulkaa laba dhaafo oo iyadu bal matalan taas xijaaj unbay kaba baxsanayd jaziirat lcarab lakiin arixa dee waa magaaladan kolley falastiin kuba taale la yidhaha waa magaalooyinkii bilaada malaa kuwii ugu horeeyey dee inta la garanaya oo laba yidhaaho arixa taas bal waxa weeyaan taa ayay ahayd oo dhulkaasu u saaray oo de waana dhulkii ay markii hore xagga shay iyo ay kaba yimaadeen bilaada carbeed waxay u yimaadeenun iyagoo baxsi ah idihaadkii nimankii ruumaanka idihaadkoodiiyo cidhirigoodii markaa iyo leyntoodii kasoo cararay ayay yimaadeen oy degeen meelahan ay kaba degeen jaziirada carbeed ay kaba degeen waqtigaasay degeene xaggaasay kaba yimaadeen bal halkaasu u saaray kalley waan dhammaynay waxaan filayaana musaaqaadkii iyada iyo dee umuura wataa waxa ay tahay aan soo sharaxnay horta axaadiidan ama waxa inoogu sugan xadiidkan iyo duruqdiisa almusaaqaad banaanideeda musaaqaadna waa ta aan soo sheegnay oo waa bal ama barhkood si ay ku khaas yeelaan iyagoo mawridkii naska u eegayo dee waxa weeyaan dhirtii timirta ahayd shaafici oo kalena uu isagu raaciyo isagoo le axkaam kala dumayeedasana cinabka uu raaciyo ee aimada badankooduna ay leeyihiin may ee waa ciddii musaaqaadka sugtay dee qolooyin aan sugin baa jire qowlkoodna halkan dee waa inay xadiidkaa radin uba ah ay leeyihiin may e waa geed kasta oo midho bixiyo oo midhihiisuna dee kaa laba cunaya uu yahay u baahan in lagaba shaqeeyo way noqonaysaa yani cinab iyo ahaanin batan oo waxay iyagu eegeen waa sanday mamaaliki iyo kayrkiiba ay kuba tagaan ama intooda badan soo xaaf ibnu xajar kaba cabiro bal waxa weeye walow dee xaggaa ay ku yar kala duwan yihiin horta musaaqaadku caqdiga caynkana ee geedka midhaha leh ee lagu heshiinaye ninkii geedka lahaa cid kale uu kula gelayo heshiis ruuxii kale shaqadii isagaa tawaleeya dee uu isagu qaban lahaaye midhahanun salaaxa ay uba ahayd iyo tamaradan ziyaado u noqonaysay waana acmaasha had iyo goor soo noqnoqonaysay markastaba joogta ee marmar wax dhacaya ahayn hadhowna la yeesho oo la wada yeesho wixii ka soo baxayey waana waxay kolba ku heshiiyeen iyado taas way isku waafaqsanyihin ciddii musaaqaad kolba intii ay lagu heshiy ama nisf ha noqoto ama ha ka badnaato ama ha ka yaraato ee waa wixii laguba heshiiyey kolley taasna waana xadiidku jamaahiir alculamaa qowlkood waana axaadiidan intay inoo faa'iideynayso bal ciddii iyagu wax kala tidhi halkan aan musaaqaad ku tegin axaadiidani radin bay qowlkoodii u tahay arrinta kale bal iyada xadiidka inooguba suganna oo xadiidka ta inoogu sugan horta bishadri maa yakhruju minha waa wixii ay ku dhacaysay musaaqaadku waa wixii uu ruuxan ama la kala helaye weeye waxaa aniga sharaxay taala markuu halkaa qabanayay fiihi markuu bishadri maa yakhruju minha balqo idinkana hadday idiin taalo fiihi bayaanu ljuz-i lmusaaqi oo ya-dii baa laba dhibcood leh marka waa inay dee kasra ka horeyso kolley sawaabkuna waxa weeye inaanay dhibcahaasi jirin oo waa dee ismafcuul aan aqrin oo la yidhaho fiihi bayaanu ljuz-i lmusaaqa calayhi calayhdii baan wax kala badi waa kii lagu heshiinaye musaaqaadku korkiisa uu kuba dhacayo macnaha markaa waa alif bay noqonaysaa iyo ma noqonayso almusaaqa calayh macnaa waa wixii caqdigu ku dhacayey musaaqaadku uu ku dhacayo nisfi ama rubuc ama taasje lakiin muhimka horta waa inuu jus macluuma noqdo hadduu majhuul yahay oy noqoto beertaa kaba shaqee beer markaasoo ama dhirtaayo kaba shaqee arrintuna hadhowna wixii soo baxaad aan wax kaa siinaya ama bacda thamar iyada taas waa jahaalo caqdigiiba fasaahadinaysa oo wax banaan bal markaa ma aha arrinta kale muhimkaa xadiidka inoogu sugana waxa weeye waa tan bal markaa kolley inaha kale waan yar sharsharxay eh waa min samarin aw zarcin midhihii iyada waa taa nidhi jamaahiir alculamaa malaa waxaan xanafiye ahayn ama abu xaniife qowlkiisa ahayn waxay ku tagaan musaaqaadku inuu bannaan yahay oo bal ha kala dee koobnaadeen barhkood geed dhammaantii oo midhaleha ka dhigeen kuwana timirta iyo ha ku khaas yeeleen cinabka kuwana timirun ha ku khaas yeeleen laakiin bal musaaqaadku inuu bannaan yahay oo san imaka aynu axaadiisa kuba aragnay bal taas way kuba tageen laakiin maxaa jira oo lafdigii la socda min samarin aw zarcin ama wazarcin aw zarcin wazarcin labadaba ujeeddadu caqdigan rasuulka ilaahay la galay nimanku laba arrimood buu kulansanayey midu waa dhirtii timir bay ahayde in lagu kula shuruutamay kula heshiiyey inay ka shaqeeyaan midhaheediina la wada yeesho midna waa zaraci waa zarac la beerayo waa musaaracadii tii la odhanayay taasama musaaqaadkana waa musaaraca la odhanayay kolley mukhaabariya musaaraca hadalkeeda waynu soo maray laakiin xadiidka muxuu eegaya labadiiba waa tan oo cishriina wasqan min shaciirna way shaciirna waa lagaba beeranayay waana wixii iyaga caqdigu ku wada dhacay ee iyagana ay wax ka qaadanayeen muslimiintuna ay wax kaba helayeen marka musaaracadana banaanideed xadiidka way nooguba sugan tahay marka kolley shaaficiyadoo kale haddaan eegniyo qolooyin kale markay musaaracadu keligee tahay saynu xalay soo maray ma baneeyaan oo musaaracadii ka soo qaado ninku dhul inuu u dhiibo ruux bannaan uu lahaa ruuxuu ka shaqaynayuu beerayo hadhowna wixii zarace ama xubuub ee ka soo baxay la kala qaadanayo oo dee wax lagu heshiiye lagu kala qaadanayo oo musaaracadaas munfaridada ah ma baneeyaan laakiin halkan maxay shaaficiyada oo kale iyo baneeyaan musaaracadu markay tabacan lmusaaqaatay musaaqaad baa jira dhirtaasaa jirta iyadiina waa la raaciyey caqdigii baa shamliyey halkana taasay kuba xambaareen marka caynkaasay tabac lmusaar musaaqaad ay tahay iyada marka caynkaasa kelinimo kuwa banaane way kuba banaantahay bay idhahdeen kolley aimada qaarkood musaaracada imaam malik oo kale haddaanay ahayn dhir beernayd inaha u dhexdhexayse caddaanka ha zarac yaroo laga beerayo ahayn ama munfarida haba noqoto ama mid kale ha noqotee maba baneeyo taasoo kalena maba baneeyo iyada dee iskabadaa qowlka xanafiyada oo kale musaaraca iyo musaaqaadka labadaba inay caqdi faasida kaba dhigayaan waxyaala ay ku awilayaan laakiin ta'wiil maaha imaka halkan nusuusta ka hor imanayo weeyaan bal taas baa jirta sheekha raximah llahu tacaala kolley horena waan usoo sheegnay bal hadalkiisaa soo qaadaya ay tahayna bal ruuxii dee muslimka ahaa aqoontana lahaa bal matalan marka khilaafkaasiya uu yimaado khilaafka dee fulan baa yidhi iyo fulan baa yidhi xujada maaha xujadu waa naska fulan baa yidhi fulan ba isagu ijtihaadkiisii buu leeyahy ajrigii ijtihaadkana uu yeelanaya laakiin dee hadduu imaamkii uu naskii iyo isaga qowlkiisa ay kala duwan yihiin ruuxii xataa madhabkan hadalkiisa maxaa shanigu yahay tacasubu qowlkii imaamka u tacasuba ma jirte waa inuu dee naskii raaco taas imaam nawi bal imaka hadalkiisii baana horena waan usoo naqaya muxuu yihi وqال بن أbي ليلى وأbو يوسف ومحمد وsائر الكuفyiن وفقهاء المحadiثين وأحمد وبن kخuزaيمة وبن شhrيحi dhowr goor bay soo noq noqotay waana taa nihi وبن surojin wey iyo kuwo kale تجuز المساaرقة والمuساaرعaة مجتaمicatayn وتجuز كuلa واxidة minهma منفrida wuxuu ihi aئmadaasuu soo tiriyey فقهاء المحadiثiinna bay ku jira أحmed iyo بن abi بن khuزaيمة iyo iبن suroj oo shaaficiye kaba mida hadalku hadal horena waa u horeeyo in hore usoo mareeye laakiin hadal aad u qayim uu leeyahay halkan un usoo qabtay iyadoo waxaynu horeeyeen ayaa wuxuu leeyahay musaaqaadka iyo musaaracadii hadday wada socdaan san oo kale iyo hadday kala gooni yihiinba mid kastaaba gaarkeeda way u banaan tahay wax farqiga udhexeeyaana ma jirta noocan iyo qiraadkan ay isku waafaqsan yihiin qiraad hadduu nin nin kale lacag u dhiibo udhaa ku shaqee bal markaa ama ha xadido mudaarabo muqayada ha noqoto ha yidhaha waxaasun kaga shaqee ama mid mudlaqa ha noqoto kuba shaqee sidaad u aragta uguba shaqee hadhowna wixii soo baxaan wax wada leedahay eeg taasoo kale dee itifaaq bay ku ahaayeen walow xataa nas gaara dee axaadiid oo sariixoo saxiix aan u jirin oon ahayn kaa camaliga aan ahaynba aan u jirin tadna waxay kaga duwantahay tii ma jirto markaa labada xaalabo way banaan tahay hadday keliya yihiin iyo hadday kale sheekhaa markaa muxuu yihi cibaarada unaga jeeday bal waxaa la arkaya minhaaj haddaa u laabantaan dee sidii madhabkaa kuma sugnayd waayo madhab buu ka hadlaya markaas oo hadduu wax ka duwan uu taas yidhaaho isagoo qowlkii madhabka dhigaya awjuhdi iyo aqooshiisii dhigaya wax ka duwan haddaanu dee adilo iyo taa eegahayn dee madhabkiina maaha ina madhab buu soo naqlinaya madhab muxuu yahay taasay laakiin halkan oo kale dee nusuus baa lagaba hadlaya muxuu yihi sheekhu hada huwa daahiru lmukhtaaru lixadiidi khaybar qowlka daahirkeen dooranayna waa inay banaan tahay markaasaa muxuu yihi waana qowlkii madhabka eeg walaa yuqbalu dacwa kwni musaaracati fi khaybar inama jaaza tabca musaaqaat bal jaaza mustaqila lamana aqbalayo waana madhabkatu waa waxa dhici karta inuu kutubtiisii fiqigayna wixii mutuuna saa kuma yidhaaho sheegashada la sheegtay musaaracada khaybar waxay u banaanaatay inay ahayd musaaqaad bay la socotaa may taa may ahayne iyadoo mustaqil lay banaanaatay taasi waa mid buuhi welibana arrin kalu leeyahay macnahan banaynaya musaaqaadkii musaaracadiina waa laga helaya waxa lagu kala farqin karaa ma jirto iyadoo laba qyaa qiyaas qaadnaya bu uhi yaas qiraadkii oo dee ijmaac ahaan kuma banaanaa wahuwa kalmusaaracati fi kuli shay arrin kalena uu sheego wuxuu yihi muslimiintuna fi jamiici alamsaar walacsaar camal bilmusaaraca waa waxay ku socdeen ijmaacaas camaliga abaaba jira markaasaa muxuu yihi axaadiisii laakiin ay hore usoo maray ee mukhaabarada ama musaaracada nahyigeeda uu kuba yimi horaan uga soo jawaabno waxay taasi ku xambaaran tahay waa marka ruuxii mid kastaba loo shardiyo qidca mucayana min alard taas looba shardiyo taas bay noqonaysaa jahaala ku sugan waa taa xalay soo maray taasaa baadil noqon laakiin marka ay tan tahay haddii wixii soo baxon kolla way yaraan kolla way badnaanon waana ninkana khasaaraya meeshii ma jirto ama waxbaa la wada helaya ama waxbaa la wada waayaya labadiiba si qiraadka oo kale weeye hadday taa tahay shay bannaan weeye maslaxo iyo xaajana way kuma sugantay ibnu khusaymena wuxuu kasoo naqlinaya inuu kitaab uu alifayba jawaaz almusaaraca uu aadna ugu xeel dheeraaday si fiicanna uu fiicneeyena wuxuu si ugaba hadlay axaadiistii nahyigana uu kaba wada jawaabay bal muhimku maaraxay marka waa hadal aad taxqiiq aada u nafiis oo qiimo badan oo ah ee markuu naski wax carudayo nusuus kaliya aanu jirin wax markaa dee ama dee nusuus didkiina aan laguma ijmaacin dee didkiina na sariixoon wax kaloo de nasakhaa jirin laguma ijmaacaye marka caynkaasa dee cumdadu waxay noqon naski ciddii khilaaftayna waa loo cudurdaaraya maaha inuu leeya waa qaldamayo waa taas ajrigii ijtihaadkaa loo sugi waa iyaga ijtihaadkoodii waxyaalo kalena way eegeen nusuus horeynu soo maroon kala qaadaynay idlaaqaa nahyiguu ku jiray oo iyaga xujo u ahaydna way jirtay laakiin waa tii nusuusaan si wada geyno iyagu ajrigii ijtihaadka yeelan markaas maaha in iyagii la leeya waa kaas naskan uu ogaan u khilaafay ma jirto nin aimada lagu dayanayo kaba mida oo nas u arkayo oo agtiisa wax caaridaya jirin khilaafaya ma jirto ee waa isagoo le ama wax caaridayuu leeyay ama naskii baan sidiisa usoo wada gaadhin oon agtiisii ku sugnaanin ama waxyaalaha jira asbaabo kollay ibnu taymiya uu tiriyo risaaladiisan aada u fiicanee rafcu lmalaam can ilamati alaclaam taas uu kuba yidhaaho uu kuba tiriyo asbaabaha ay u khilaafi karaan ee ma jiro si isaguba yidhaah imaam a'imadan lagu dayanayo kaba mida oo nas uu arkaya oo wax caridayaa jirin isagoo suganna soo gaadho dee isaga aan markaa dariiq sugan kuga soo gaadhay uu ogaami u khilaafaya taas iyada ma jirto waxbaa jira asbaabo asbaabi maxay tahay dee kol maqbuul bay noqon kolla ruuxii dabadooda ee ka dambeeyey wax ka duwan arkay ee naskii wax caridaya aan u arag hadday iyaga ay wax caridaya agtooda jireen wuxuu ku qasban yahay wuxuu ku qasban yahay ruuxaasi naskii inuu raaca ayuu ku qasban yahay baabku waan filayaa uu inoo dhamaa hadalkaygina intaasa ugu dambeysay an yar eegeyna alxamdulilah